magaalada muqdisho warqada lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaysa in wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur uu shaqadii ka joojiyey taliyaha ciidanka booliska ee soomaaliya genaraal cabdi xasan maxamed xijaar islamarkaana uu xilkaasi kumeel gaara usii hayn doono ku-xigeenkiisa wareegtada ayaa taliyaha booliska waxay ku eedeynaysaa inuu si bareer ah isugu dayey in uu hor istaago doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo ballansan yahay arbacada maanta wariyaha v o eda ee dalka australia ibraahim cumar baafo ayaa haddaba khadka taleefonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur waxaana ugu horreyntii weydiiyey in warqadani ay xafiiskiisa ka soo baxday
ha dabcan warqadu waa warqad loogu talagalay xafiis to xafiis ama xafiisii ay kasoo baxday kuna socota xafiisyada ay quseysay balse waxaan ugu talagelay shacabka inaan la wadaago war saxaafadeed waayahay wasiir marka ka hor intaadan go-aanka aad warqadda ku qoran aadan qaadan ma isla xiriirteen taliyaha aad shaqo joojinta ku samaysay
dabcan taliyaha in muddo ahba waxaan aad ulama dhacsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka muddooyinkii ay socdeen doorashooyinku waxaan u yeeray oo aan la fadhiistay muddo ka badan aan dhihi karo toban jeer oo aan kala hadlay arrimo la xiriira amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka oo aan dareemayey habacsanaan amni inay jirto iyo hab maamul xumi baahsan oo la xiriirta sida loo maamulayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan amniga waxaan ula jeedaa taliyaha boolisku inuu uu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo oo liddi ku ah shaqadiisa marka loo eego shuruucda dalka gaar ahaan shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan iyo shuruucda loo dejiyey oo lagu maamulayo doorashooyinka arrimahan aad sheegtay marka oo ah in mar hore aad aragtay habacsanaan dhanka amniga inay jirto iyo inuu isaga uusan shaqooyinkiisa u hoggaansaneyn maxaad markii hore tallaabo u qaadi weysay oo hadda aad aad ugu soo beegtay xilli beri loo ballansanaa in doorasho la qabto ama maanta aan irahda dabcan dabcan de waxay gaartay arrintu meel go-aan laga gaadho tallaabna laga qaado sida aad la socoto shalay wixii uu ka sameeyey xarunta ama teendhada loo asteeyay doorashadu inay ka dhacdo sidoo kale wuxuu caawa la soo istaagay meediyaha inuu hor istaagay si muuqata uu u joogsanaa curti haddii allah awooda ka raali noqdo uu isku dayey ma joojin karo balse uu isku dayey inuu joojiyo uu hor istaago si bareer ah laakiin isaga isaga laakiin ma sheegin isaga ma sheegin inuu doorashada joojinayo wuxuu sheegay inuu arkay khatar amni islamarkaana loo baahan yahay maalmo dheeraad ah in la siiyo si doorashada amnigeeda loo sugo waa mahadsantaha walaalo magaalada annagaa joogna wuxuu amar siiyey dhammaan taliyaashii ka hooseeyey wuxuuna ku wargeliyey inay iyan jirin wax doorasho la yidhaahdo hoolka ka dhici kara wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ahi ayaan gaari karin ama ayaan tegi karin ee halka loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo balse waxaad ula yaro muuqatay in haddii uusan warqad rasmiya qorin ama uunan samayn shirkaa jaraa'id ayaan u hoggaansami doonin saraakiisha markaa uu faray maadaama ay tahay mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad culus in golihii shacabka la hor istaago saas daraaddeed ayuu u sameeyey statementiga oo dee iyaduna u muuqatay statementii la qasbaya ama ma garanaysa lagu lagu cadaadinaya asiga qudhiis waa tahay wasiir laakiin sow dareemayo in laga soo in laga soo abaabulay fila soomaaliya waayahay annagu hadda ma bila soomaaliya nalama joogto ma ka hadli karna laakiin sow ma aha isaga guddoomiyihii guddiga amniga doorashooyinka ee taliyaha awood sow ma laha marka inuu ka hadlo waxa uu salugo oo dhanka amniga ku saabsan
siyaabo looga hadlaa jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediyaha noo soo mariyo uu meediyaha lasoo istaago ou dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo intaasaa ku filanba in shaqada looga joojiyo loogana ceyriyo shaqada
waayahay maxaa marka hadda qorsho ah haddii aad shaqadii ka joojisay dabcan isagiina uusan aqbalin shaqa ka joojintaada doorashadiina loo madlan yahay maanta oo toddobiyo labaatana inay dhacdo isagana uu sheegay in aan doorasho dhici karin oo amniga oo aan la sugi karin maxaa marka idin qorshe ah ka wasaaradda amniga horta walaal walaal waa kugu celinaya inuu aqbalo iyo inuuna aqbalin muhiim ah dalkan de wuxuu leeyahay shuruuc iyo nidaam lagu hago aqbalaadiisa daruuri maaha ninkaa shaqada waa ka joojiyey waana waana sidii aan uga joojiyey dabcan in shaqadiisa dib loogu fasaxo iyo in uu xilka laga qaado iyo inuu ciqaab kala mudayso intuu waxay ku imaan doonaan markii la guda galo war saxaafadeedkaagi waxaa ku qoran inaad ka joojisay toddoba iyo labaatanka bisha maadan sheegin inta inta maalmood aad ka joojisay maxaa marka la odhan karaa
maya walaal war saxaafadeedkayga waxaan ku xusay in aan u diri doono maxkamadda ciidamada qalabka sida xeeraalinta kolkii baaridaa soo baaritaanka lagu sameeyo ay soo dhammaato ayaa go-aan kale laga gaari doona haddii alla awoodda laga raali noqdo laakiin ninkan nin odayaho runtii dee da-ah ayaan ku ku tiri jiray kuna kuna xurmayn jiray balse waxaad moodaa inuu u yaro dhaqmay si ay ka muuqato mas-uuliyad darro aada u ballaaran waayahay isaga marka golaha wadatashiga qaran ayaa u magacaabay inuu yahay guddoomiyaha amniga doorashooyinka maadaama guddoomiya aad sheegtay hadda in aad xilka ka qaaday ama aad ka joojisay aaniraada aad ka joojisay xilka sidee marka doorashadu kusii soconaysaa yaa sii wadaya soo uma baahna marka in golihii wadatashiga qaran ay qof kale u magacaabaan oo hawsha wada wax yar aan ku saxo golaha wadatashiga qaran uma magacaabeen qof ee waxay u magacaabeen mas-uul mas-uulkaasoo ah taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed dabcan macnaheedu maaha xijaarin loo magacaabo qofka loo magacaabay waa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed qofka booliskiisa sii haya ayaa sii wadi doonaa waa tahay ugu dambeyn marka maanta oo toddobiyi labaatan ah oo maalin arbaca ah oo doorashaduna lagu ballansanaa ma dhacaysaa marka amniga yaa sugaya yaa damaanad qaadaya maadaama taliyii uu sheegay in amniga la sugi karin
dabcan guddoonka kumeel gaarka ah golaha shacabka iyo xildhibaanada ama mudanayaasha golaha shacabka ayaa u madax bannaan goorta iyo goobta goorta la qabanayo iyo goobta lagu qabanayo doorashada ma xaqiijin kartaa adiga marka maanta in doorasho dhacaysin kara hay-adaha amnigana mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ka kaalmeeyaan ama ka saacidaan ama mas-uuliyadda amniga qaataan wasiirkii amniga ayaa wasiirkii amniga ayaa tahay ma ma qiraysaa marka ama manoo xaqiijin kartaa in maanta doorasha ay dhacayso iyo in kale taa mas-uuliyaddeeda maaha laakiin mas-uuliyaddeedu waxay tahay amnigooda in la sugo haddii biri doorasho dhacaysana amnigooda waa sugaya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur waxa uu khadka taleefonka ee magaalada melbourne ugu warramayay wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o e oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in aan la xiriirnay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya hase yeeshee aanay noo suuragelin inaan khadka taleefonka ku helno marka ugu horreysa ee aan helnana aan idiin soo gudbin doono